فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa oo hadahaan oo kale aad dhegaysataan caawana qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamada shabaabul mujaahidiin oo dharaar cad weeraray ciidamada suufiyada ah ee xabashida ku wehelinaya magaalada baardheere maxkamadda islaamiga ah ee degmada saakow oo xukun ku riday nin kufsaday gabadh kadibna tooreeyey xukunkaasi macluumaad ku saabsan ayaan barnaamijka idinkugu hayaa maxad u furan beesha maxamuud hiraab oo galay fasaxii saddexaad iyadoo la qabtay munaasabad ardayda ay ku soo bandhigayeen wixii ay barteen waaliga wilaayada islaamiga ah galguduud iyo marti kaleh oo munaasabadda ka hadashay ayaan cododkooda barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa badhaadheh oo mujaahidiinta al-shabaab ay ka qaybiyeen dawo iyo raashin dadkii la siiyey oo arrimahan soo dhoweeyey cododkooda ayaad dhegaysan doontaan xarunta tawakal deegaanka kunyabarow oo la casriyeeyey halkaas oo dib u habayn ballaaran lagu sameeyey iyadoo xarumaha ganacsiga ay ku soo badanayaan deegaanka kunyabarow odayaal halkaa tegey ayaan codod idinkaga hayaa qodobadaasi iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan waa mar kaliya dhuux هداني إلهي بعيد العمى لدين wahagaag waxaan idiin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu aynu gudagalno barnaamijka dhuuxa ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay maanta dharaar cad weerareen maleeshiyaad suufi ah oo xabashida ku wehelinaya magaalada baardheere ee gobolka gado waxaana la gaarsiiyey khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamada shabaab mujaahidiin ayaa dib kaga baxay magaaladaasi oo marar badan sidaanoo kale ay ugu weerareen ciidamada etoobiya iyo kuwa caratuurka ah ee soomaalida هداني إلهي بعيد العمى لدين maxkamadda islaamiga ah ee degmada saakow waxa ay sheegtay in ay dacwad u kaysatay gabar laba iyo labaatan jir ah oo lagu magacaabo oorey kaahiye caalaan waxay dacwadeeda ku sheegtay in uu meel tuulo ah waddadeeda uga daba yimid xasan mukhtaar maxamed oo isna nin dhallinyaro ah wuxuu laba goor ku dhuftay toorey kadibna wuu kufsaday xasan ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay waxaana maxkamadda ku xukuntay inuu bixiyo meherkeeda wax u qalma oo ah qaalin lo ah oo saddex jir ah sanad masaafuris ah iyo boqol karbaash dad badan ayaa joogay fagaaraha oo xukun kadib takbiirta ku dhawaaqayay afartan iyo shan afartan iyo lix afartan iyo toddobo afartan iyo siddeed afartan iyo sagaal konton allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa goobtaasi ku sugnaa kelimadan ayuuna ka jeediyey بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى في آية أخرى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إخوتي الكرام إلهي وحا وحرمي وحزنا اللي يراهده waxaana uu ku tilmaamay inay tahay wax faaxisho ah oo aada iyo aada ugu farxun caqliga iyo sharcigaba wax munkara oo caqliga iyo sharcigaba lagu inkiray inay tahay baa ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala in la sameeyo oo lagu dhaca iska daayo in loo dhowaado ayuuna ilaahay xarimay subxaana wa tacaala oo waxyaalihii loogu dhowaan lahaa oo dhan baaba mamnuuca bal xataa waxaa mamnuuca qofku qalbigiisa inuu ku celceliyo oo ku fakero wax zino la yidhaahdo ayaa dembiba ugu filan baa la yidhahda waxa ay ka mid tahay zinadu waxyaalaha muubiqaadka ah dunuubta cidaamka ah ee afraadda iyo mujtamacaba halaagta damaar shaamil ayuu ku tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala wax si guud oo caama u burburinaya bulshada iyo qofka ku dhacaba ayuu ilaahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala sida xadiidka nebiga ku cad xadiidka abu hureyre saxiixaynka ijtanibuu sabca almuubiqaat markuu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam waa qodobkii saddexaad sinadu markaynu isku mid ka dhigno sixirka iyo qatlu nafsiga ilaa ninka saaxirka ahi wax u dilaa qaatil weeye shirkigana dhinac buu ka soo gelayaayo wax ma sixrayo ilaa uu gaaloobo waa kaafir bilaahi alcadiim ninka saaxirkaah sixirka shayddaanku ma barayo shayddaanul insiga iyo kan jinnigaba midkoodna bari maya sixirka ilaa uu kufriyo dadka muslimkaana maanta zinadaan ka hadlayna sixirkaa ka horeeya shirki mar haddii laga hadla sixirkaa ku xiga dembi kale oo ka weyn waa inuusan jirin wixii ku soo xigaa waa qatlu nafs waman yaqtul muumina mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wacadda lahu cadaaban cadiim dadkeenna dilig baa lagu musiibeeyey iyo inay qabiilaba qabiila ku duusho markii la yidhaha yaa reer hebele reer hebel baa lala dirirayaa iyo dad muslimiinana waa nin walba qorigiisu la soo ordaaya arrinkaas waa jarima aad iyo aad u culus wey waa diin la'aan wey waa dembiga labaad oo shirkiga ku xiga marka sixirka iyo qatligu waa isku qodob nidhaahno ilaa waa qatli iyo qatli dembiga saddexaad waa zinada waa muhliko wey waa silaax mu- maxaan dhihi lahaa musiibo mudamaraah oo ayaa shaaricu ka cabiro waa kaas waxaa la yidhi sabca almuubiqaat ka dheeraaday ijtanibuu sabca almuubiqaat zinadii baa la sheegay marka inay tahay waa zinaa qodobka saddexaad oo muhliga inay qodob saddexaad tahay aayad baa me- aayadda qur-aankaaba caddaysay oo labada kale ay isku mid yihiinoo waxaa la yidhi dadka wanaagsan marka laga hadlaayo waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar waa dadkaan shirkiga ku shaqo lahayn oo wixii shirkiga ka toobad keena waaladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun ma ujeedaa dembiga saddexaad inay tahay waa taasaa waayo sixirkii iyo qatligii baa isku qodob laga soo qaaday ilaan waa dil iyo dil dembigaas waa dembi markaa mujtamaca burburinaya wey qofkana dilayo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba laxdo inuu qofku ku halaago laxdo eh, shahwo ah inuu adduunkiisa iyo aakhiradiisaba qofku ku damaaro oo ku halaago waa musiibo wey waa tawfiiq dare iyo talaxumo meesha ugu dambaysa wey sida shaaricu inoogu cabiray ilaahay waman asdaqu min allaahi qiilan waman asdaqu min allaahi xadiidan yaa ilaahay ka run badan yaa ka wax ogaalsan ilaahay baa inooga cabiray masaladan inay tahay damaar inay tahay halaag inay tahay waxba aan reebayn marka khatarta ay leedahay in loo fahmaa la rabaa cuquubo adduun iyo mid aakhiraba way ka ratibaysaa cuquubada adduun waxaa ka mida midda hadda aan u taagannahay oo ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala azaaniyatu wazaani fajliduu kulla waaxidin minhumaa miata jalda zaaniyadda iyo zaaniga labadaba boqol jeedal garaac walaa taakudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaah diinta ilaahay dhexdeedana wax turiinsho ah iyo naxariisna yo idiin gelin daalimiin weeye ha la garaaca ha la xanuujiyo hadday ga- dil mutaanna ha la dilo kowba ha laga siiyo wey walaa taakudkum bihimaa ra'fatun fii diin illaahi waa goorma in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir haddaa ilaahay iyo daarta aakhira aaminsan tihiin oo dad iimaanku ka dhab yahay aad tihiin dadka ha la xanuujiyo dadka ha la cadaabo dadka ha la ceebeeyo dadka ha la takooro mujtamaca ha laga dhex saaro ha laga soo qabto fidnada iyo cudurka ay kula dhex jiraan bulshada ha laga soo qabta li in kuntum tu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir waliyashhad cadaabahumaa daa'ifatun min almu'miniin waa dadkinan hadda meesha fadhiyo oo kale cadaabka la cadaabaya iyo ceebayntooda iyo dilkooda daa'ifada dadka mu'miniinta qayb ka midii ha yimaadeen oo ha ka soo xaadirin ka soo qayb galeen cuquubad kale ay leeyihiin waxaa la yidhi laa yankixu zaaniy ilaa zaaniya ninka zaaniga ahi ma guursado ilaa mid zaaniyadama sharduu toobad keeno yaan loo guurin waayo yaan loo guurin gabadhuna sidoo kale loo guurin maayo marka toobad baa laga rabaa aayadda ku xigta waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaatuu biarbacati shuhadaa'a fajliduum amaaniina jalda soo lama dhigo siddeetan jeedal ha lagu dhufto ninkii wax soo sheega oon caddaynahayn waxaa la rabaa waxaan jariimadaa oo foosha xuna uraysa oo qurunkaa faaxishadaa inaan laga sheekayn inaan bulshada la dhex keenin kii sameeya bulshada in laga dhex fogeeyo oo la eryo meel aan laga aqoon la geeyo in marka la iska sheekeeyo oo suuqa inta la tigla hebel heblaayo nin bay la taagnayd haddii qofku wax uu ka shakiyo uu arko qofkii wax ka qaban kara tartiib ha ugu sheega ha yidhaha niyow bal hadduusan afar markhaantiya keenayn ilaa an yaatuu biarbacati shuhada afar markhaanti hadduuna soo istaajinayn sheekada inuu suuqa la istaago lama ogola qofka cirdigeeda iyo sharafkeedu inuu meel uga dhacay isagoon caddayn karin arrintaa lama ogola waxaan mujtamaca inay arrin iska sahlan oo laga shee lagu sheekaysto oo lagu qaxweeyo inay noqoto lama ogola waa arrin cuqubadeeda ay ka dhalanayso qofkii dhagax in lagu dilo soo ma haddii uu muxsan yahay hadduu midaan galabta oo keli yahay inuu hore u soo guursanna waa boqol jeer haddii kalena waa dhagax in lagu dilo kow lagaga siiyo marka arrin keenaysa qofka in dhagax lagu dilo derbiga in lala istaago arrin suuragala maaha arrin xaaraama wey yayna dhicin guud ahaanna bulshada zinadu waa shay munkar ah wey waxay ku xigtaa saaxirkii malcuunka ahaa zandiiqa ahaa kaafirka ahaa dembiga ku soo xiga waa zinadii waxaas waa in mujtamaca lagala diriiro man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadi haddii laysaga raali noqdo oo laysu ogolaado oo lagu saaxiibo sow maaha haddee markaa mujtamaca isagaa nebigu wuxu yidhi sala allahu calayhi wasalam qowm kama daahirta bahashaa zinada ahi oo kuma faafto weligeed ilaa ilaahay wuxuu ku soo dejiyaa cudurro aan dadkoodii dadkii hore aysan aqoon jirin aslaaftoodii daacuun iyo amraad dadkii ka horeeyey aysan aqoon jirin oo ciidhiskan iyo balaayadan maanta ad argto aan xalka lahayn marka waxaa dhaqankaa xun bulshadu man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu هداني إلهي بعيد العمى لديني hagaagka idaacaddu alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa jimciyadda alixsaan waxa ay raashin iyo dawo ka qaybisay badhaadheh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah jubbooyinka dadkii la siiyey daawada iyo raashinka ayaa aad ugu farxay magaciiga maxaa la yidhahdaa maxamed dariir santuur deegaanka deegaanka degmada badhaadha walaayadda islaamka ayaa la noolahay waa gartay maanta halkan maxaa ka socda meeshan waxaa ka socdaa daawo caafimaad iyo raashiin waa gartay yaa idiin keenay waxaa noo keentay walaayadda islaamiga bal waxaad ii sheegtaa xanuunka ku haya ka hor intaan daawada lagu siinin oo xanuunkii waxyaaba aad u sheegtay dhakhtarka meelaha laga hayo xanuunkii ahay qufac oo kolbarya ahaysi qufac kaloo fiirah la isku riihay hargib ahaan dadka loo qabanayo oo hadee lalamantagahay yay ahay waa laba qufac oo kala duwan waa gartay mid waa kolbarya midna waa qufac hargib ahaan dadka loo qabanay hargibna aan ahayn oo lalamantagahay fiirah la isku kala riihay qoba loo dhintaba dadka qaar dad u dhintay ma aragteen haa waa gartay sagaal qof oo dhimanta oo saddexna waaweyn ay tahay inta kalena ay yarto Ee, bahal hiiq- daawada ma jirto wax daawona ma jirin bahal hiiqla la dhaho iyadana waa ku jirta ilmaha waa gartay oo ilmaha naasnuuga ah, maaragta la- la bakbaktinhayaan ma garad waa gartay infectiona noogu jiray malaria noogu jirtay intaasoo shay baa maaragta yana haysay waa gartay waa sidee nabad hadda marka maxaa ee, dhakhtarkeed u tagtay dawaa lagu sii daawada lagu sii maxaa lagu sheegay noocyadeeda Ee, daawada hadda la isiiyey infection waa la isiiyey malaria waa la isiiyey vitamin c waa la isiiyey neerfa waa la isiiyey beer xanuun waa la isiiyey tuul vitamin.
shurabo vitamin waa la isiiyey tu walba si ista- u isticmaalaa la yidhi marka ee, dabcan reer ayaad halkan ku leedahay ma iyagana ma ka xanuunsay mise adigun baa xanuunsanaya ilmahana waa iga xanuunsan yihiin Had- Maxaa- saddex jeeray xanuunsadeen hadda way soo kaakaceen hadda way fiican yihiin welina waa lagu dadambe maamadan wax xanuunsantay ya way jiftaa miya hooyadood ilmaha hooyadooda beer xanuun ay sheegeen adaa raba inaad daawada u geyso anaa raba inaan daawada u geeyo waa gartay way ka waase habeenka qof cafis kuma qabato Ee, goosaa laga qabana neerfaha laga qabana beerka laga qabana
wixii oo dhan marka dhakhtarku waa u sheegtay waxay oo dhan daktar waan u sheegay inay hadda lafku maqanta ma aqaano waayo marka waxaad ii sheegtaa maadaama hadda daawo lagu siiyey oo daawo lacag la laydiin siiyey Ah.
maxaad ugu ducaynaysaa dadkan mujaahidiinta ay daawadii raashinkeedii keenay dadka majaahidiinta maxaa ugu duceynaya inay gacantooda tii karo allah ka dhigo gaaladana allah qabto waa gartay Ee, Intaas oo leeg.
gaal- gaalada rubay ee argagax alla ku rido meeshay maraan bu- gaalada hore ay kasii dareerto waa gartay gaalada ay laayaan oo baktiisiyaan oo jebiyaan rubay ee argagax alla ku rido gaalada wadanka ila nooga qaado walaayadda gacantee tii koro alla ka dhigo waa gartay hata kahor halkan kenyaatiya joogi jiray ma idiin sii jiray wax daawooyin noocan oo kale iyo raashin lacag la maya maya maya, albaabka xabis kor ka fiidana ma ku jirna waa gartay howlaha markay intu dareeraanna baadida habeenka lama doonan jirin waa gartay ilaahay idinka wada waraabaha markuu galo iyaga iyaga iyo maxay isku reereebi jireen iyo dhurwaaga waa gartay haa
dadka la qabsi dadkan way kacabsan jireen wax baadi doonan jireen ma jirtay wax kor duura bixi jiray hadda xor sax haa meel walba wala mar islaamka kale ku maamula haa ما شاء الله Okay.
إلهي منطقنا هيدين دائم إن شاء الله شريعة الإسلام كله ها رقم ها إلهي سبحانه وتعالى ها maxaan helnay maamul fiican oo maamul islaami oo kala dambeyn leh oo wax isku xadgudbaa jirin oo haddii laydmo wixii isku xadgudbaa halkaa lagu soo maaragtay sharciga islaam lagu qaadayo nin nin fiirina aan jirin diin diin bay noo fidiyeen ما شاء الله waa nimcoowne ما شاء الله haa waa qabowne صح alxamdulilah rabbi alcaalamiin marka waa ducaynaysaa haa daroogadii iyo wixii iyo qashinkii iyo wixii kulli waa laga reestay صح wax alla duleeyo meelaha ku soo cunayo haddana imaanama weyn آه.
haa شاء الله.
alxamdulilah rabbi alcaalamiin ما شاء الله إلهي أذكرنا يدين عافية إن شاء الله إلهي يدين عافية cali siraad khayr halkan deegaankan aan ku noolay badhaadh واكرت odayaasha badhaadhan ka mid ah واكرت walaadaan noo keentay maanta daawo iyo raashin yaa labadaba walaada islaamkaa noo keentay واكرت haddii walaada islaamkan gacan baan se ugu ducaynaynaa annaguna xaq ilaahayna waxaan u rajaynaynaa waxay inay guul ka gaadhaan hal- een, jihaadkooda واكرت waa kaa ee waxaad ii sheegtaa adigu ma dawaad qaadatay daawaan anu qaatay xaggee laga hagaaday aniga maxay ahay gaas واكرت gaas baa ii daraa واكرت gaaskii daawa laga daaweyna daawa laysiiye meeqa jira tahay aniga toddobaatan jir baana toddobaatan sano haa واكرت maxaa kaloo xagge kaloo laga hagay dawo lagaa siiyey maxaa laga siiyey lugta bidixda dhinaca bidixda Ah.
yaa aad ii xanuunaya واكرت dhinacaana marka daawo kaniini baa laga siiyey واكرت wakaasoo daawa laga siiyey caruurtii iyo wixii iyo iyo maanta magaal dadkii oo dhan way joogaan dab waa joogaan dadkii oo dhan magaalo waa joogta amkan fayl baa lagu jiraa daawada واكرت wakaasoo ilaa aad bay u xanuunsanayn aad bay u xanuunsan yihiin dadka xanuunada deegaanadan ka jira bal noo sheego xanuunada dagaalan ka jira waxaa u badan een, hergeb jadeeco een, bahalki maxay ahayd, qiiqi dheer waxaasoo badan dhowr iyo toban ilmood waa la xabaalo hadda wadaraad u dambayskii u dambeeyey waxaad ii sheegtaa marka ma leedahay goob caafimaad oo cisbitaal ah goob cusbeen kaa isbitaalka oo meesha ku ku yaala laakiin ma shaqaynaya ma shaqeeyo
واكرت marka Goorma ugu waxaa- dambaysa maxaa waxaa ugu dambaysa waa goorma Eh.
Haa, oo- meeqaa sano lama fatirin karo Eh.
Haa. intaad walaal islaamka imaadeen meeshaas wax qolo oo bisha cas wax dadku daawo siin jirtay واكرت kuwaana way ka tageen dadka ma baahi badanaa jirto dhinaca daawada saan dareemaya waxaan daawadaas dadku bahadeeda daawada wey maxaa baaqa oo diri lahayd inuu ku aadan deegaanka in loo qabto Ay waxaan deegaanka u qabtaa aad mujaahidiintu hadday noo helisa ay aad aan ugu baahannahay waa daawo isbitaal in loo sameeyo waa karta isbitaal baa ugu daran dadka waa karta ها.
deegaanka deegaankan haa waa karta weli deegaanka kuma soo gaarin degmada keliya way waxaan hadda meeqa badhaadho adeed xasuustaa oo tuulooyin oo deegaano hoosta mar yar dhowr iyo toban tuula ayaa hoos imaanaysa maxaa ka mid ah waxaa ka mid a kulbiyow een, jadacaaley diidda aaday een, inta kuwaad soo marteen hadda ee dhexdan ah haa xaggan kudhaa buurgaabo een, raaskambooni intoo dhan een, buush buush leh saddex lugood intoo dhan xaggay kaa jiraan wax isqadh lagama siiyo waa karta dadka halkan baa lagu soo aroori jiray aad waxaan ugu ducaynaynaa in ay jihaadka guul ka gaadhaan magacayga saddexan waa yuusuf sharif cabdi joogaa degmada badhaadhe bal eh, yuusuf waxaad noo sheegtaa maanta halkan waxa ka socda maanta halkan waxaa ka socdaa raashin ay noo keentay walaayada islaamka jimciyadda xisaan jimciyadda islaamka haya raashinkaasaan hadda qaadanaynaa oo dul fadhinaa adi maxaa lagu siiyey anigu waxaa la i siiyey bariis bur sokor saliid timir هداني إلهي بعيد العمى لديني waa hagaag faraca saddexaad tawakal kunya barow waa la casriyeeyey halkaas oo dib u habeen ballaaran lagu sameeyey waxaana kunya barow ku soo badanaya goobaha la casriyeynayo ee ganacsiga markii dadku ay heleen amni iyo nidaam ay ku ganacsadaan odayaal dhaqan ayaa waxa ay gudaha u galeen xaruntaasi waxna ay ka sheekeeyeen wixii ay ku arkeen een caawa waxaa inoo suura gashay inaan tagno carwada tawakal ee magaalada kuuyumbarow qaybta saddexaad sida aad la socotiin baryahan waxaa soo batay laamaha ganacsiga ee ummadda soomaaliyeed ay ka sameynayaan walaayaadka soomaaliya maadaama hadda ay aad iyo aad loogu riyaaqay nabadgelyada iyo nidaamka ka jira walaayaadka dalka soomaaliya awil ganacsiga waxaa laga raadin jiray een, magaalooyinka kuwa ridada ay haystaan hadda amnigii een, magaalooyinka waaweynaa ee murtadiinta haystay wuxuu isku bedelay dil iyo dhac iyo kubso xataa mooto bajaaj inaan la isku dhaafin sida aad la socotiin maanta dadka waxay ku qanceen amniga iyo nabadgelyada iyo horumarka iyo nidaamka ka jira walaayaadka sidaas darteed waxaa kusoo badanaya goobaha ganacsiga sida ganacsiga carwooyinka Een, waxaa kusoo badanaa wax soo saarka beeraha waxaa kusoo badanaa dhinaca xoolaha iyo gaadiidka waxaa arkaysa waxyaabo badan oo een, oo aan hore loo arki jirin in maanta walaaya- walaayadka kusoo badanayaan een, mujaahidiinta ay ka taliyaan hadda caawa waxaan joognaa carwada tawakal oo xafladan caawa loo sameynayo oo aan kasoo qayb galay waxaan ujeedaa maanta horumar aad iyo aad u ballaaran sida barfuumada een, saliidaha waxyaabaha madaxa lagu qurxiyo een, waxaan ujeednaa een, saabuunada kareemooyinka moobeelada jikooyinka wax lagu kariyo tarmuusyada wax lagu keediyo waxaa kaloo arka ookayaalayaasha kareemooyinka timaha lagu koriyo kuwa jirka lagu nadiifiyo wayna balaariyeen aad iyo aad waxaan arkeenaa waxyaabo badan waxaa ku raaco caanaha noocyadooda kala gedisan shokolaatooyinka raaca cabitaanada kala gedisan xafaayadaha oo dadka hadda aad iyo aad ay u xiiseeyaan mina marketkan caawa dib habeenta lagu sameeyey indhaha ayaa markhaati ka ah qoraxda iyo nadaaminta iyo qaabka loo qaabilayo dadka iyo sida ganacsiga u socda sida loo sharxay waxaa kaloo arkaysin iskoobaha oo arki jirnay iskoobooyinka caadiga guryola laakiin kan wuxuu wataa alaabta wax lagu dhaqaayay iyo iyo qashinkii meeshaad ku shugo lahayd marka waxaan leenahay aad iyo aad ay ganacsatada u dadaaleen dadkan aad iyo aad ay ugu qanacsan yihiin waana ku dheliin maalkooda allah uu barakeeyo waxaan leenahay dadka isku mashquulinaya oo micnaha waayiga hore la dhihi jiray meelaha shabaabka ay joogaan waxba laguma samayn karo amni amniguma laisku hallee karo maanta waxaa arkaysaa waxyaabo badan oo xataa magaalada muqdisho aan laga helin in maanta meeshaan laga helay dhiirinaanta iyo isbaara malahan lacagtaada bacdaa ku qaadanaysaa alaabtaada qaada xamar haddaa tigto waxaa laga yaabaa in oo bacdiiba lagaa qaato alaabta aad soo galatay in lagaa qaato dacsita aadan qaadan karin magacayga waxaa la yidhahdaa maxamed faqi sheekh baana waxaan ku dhashay gobolka shabeellada hoose haddana waxaan joognaa degmada kuuyibarow ama deegaan weynaha kuuyibarow oo degmada baraawo ay hoos tagto meeshana waxaa iga muuqato caro maasha allah oo caalami ah oo tabakal la yidhaahdo meelo badan ay ka furan yihiin sida saakow sida jilib sida maaragtay kuuyibarow meeshana dib u haween casri ah ayaa lagu sameeyey dib u haweenkana waxaa waye koleyta miraayada qorxoono maasha allah oo dhaqaalo badan fara badan midna waa la geliyey sidaan dareemayo meel bilicdeeda dadka ay soo jiidanaysa waaye alaabahana kuleyta meesha iga muuqatana waxay tahay alaabaha naagaa isku qurxiyaan sida taleefanada sida maaragtay elektroniga sida buk joobka oo kale sida loo yaqaanoba intooda way yeelaan sida caanaha oo kale caanaha noocyadooda kala duwan shaambooyinka noocyadooda kala duwan marka ilaahay ha barakayaan leenahay duwantasidii hore sidii hore waxay ugu duwan tahay bilicdeeda waxaa waay bilic aad iyo aad u weyn waay oo soo jiidanayso marka waxay ugu duwan tahay meesha maasha allah dib haween weyna lagu sameeyey sida magaalooyinka waaweyn siday ahaan jireen camala igaaga muuqato sababtoo ee dharkaaga meel kastaba adaa iska dhex arkaya marka taas ayaan dhihi karaa dib haween weyna lagu sameeyey ganacsigooda ilaahayna ha u barakayaan leenahay marka dadka bini aadankana waxaa waay sidiisa in loo duceeyo waay dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan marka ganacsigana aad buu u barakeysan yahay marka insha allah horeyn waa u shaqaynaya haddana allah usii barakayaan leena meesha dhan waa wada miraayad hataa inaa ka dhex baxdeed marabteed sidaan jeclahay wabilahi towfiiq bismi illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wala ali sabi salam caawa waxaan si weyn si weyn oo hadlaynaa oo aan aad ugu faraxsanayno kusoo dhaweynaynaa carwo tabakal qaybteeda saddexaad oo maanta oo dayactir weyn lagu sameeyey wax badan oo magaalada oo dhan lagu soo kordhiyey waxaan leenahay carwo tabakal ilaahay ha idin barakeeyo laamihiina kala duwan waxay keeneen carwada moobeelo casri ah waxay keeneen allaabaha habeenka isku qurxiyaan noocahooda kala duwan waxay keeneen kabo waxay keeneen cabitaano kala duwan oo maanta oo ku habboon in qof kastoo kulaado wax ka cabo waxaan leenahay caro tabaka tabakal habka cusub oo aad meesha u suubiseen waa hab loo bogay ayaamahana magaaladeenan kuunyabarow waxay noqotee magaalo caalami ah waxay waxaa maanta ku tartamaayo ganacsatadii noocahooda kala duwanaa qaybta carwooyinka markaan leenahay waxa waaye maanta waxay noqotay dad magaaladeena bilid weyn bilic weyn u soo jiiday inta kaloo harsanna waxaan leenahay sidaan isika darana idinka rabnaa intaasna waxaan ku helnay amniga oo ka jira meesha nabadgelya meeshii ka jirta ganacsiga ka qabsoomi karaa meel aysan nabadgeli lahayn ganacsigeeda ma tooso wax dadka waxay la cabsoonayaan oo ay lagabana lacagtooda u qarsadaan meesha ma yaalo nin walba xoolihiisa waxaa inuu xooli ku raadsado waa u furan tahay waxaana leenahay ha lagu soo dhowaado deegaanka walaayaadka islaamiga ay xukumaan khaas ahaan deegaankeena kuunya barow nin kastoo ganacso ah waxaan leenahay isfadal soo dhowaaw na tusi waxqabadkaaga baahida meel kastoo ka jirto baahiyaadka oo maanta ganacsigana hala daboolo ganacsado dhammaan waxaan leenahay idinkoo xalaal quudanayo ku soo dhowaada ganacsiga kuunya barow xarunta ayaan weli kuwada jiraa waxaa iga hor muuqda mid ka mid a maamulada tawakal isaga ayaa ii sharaxaya qaybtan hadda aan joogo ee faracooda kunyabarow oo la casriyeeyey soo dhow magacaaga magacayga waa maxamed sida lagu sheegaba hore ayaa lagu dhameeyey alxamdulilah meesha waa casriyeenay waxaana kusoo kordhinay make up casri ah oo halkan kaaga muuqdo oo weliba la arag allahu mustacaan sidoo kale cabitaanada ayuuno caanaha xilwo ankar nunilag s saxawan saxatu intaba waa la helaa caanaha caruurta wallaahi maasha allah xafaayadaha ayuuna kuwa boqolka xabo kuwa nuuna la dhahayo oo magaalada aawa laga soo helayninba marka maasha allah shoobinka ayuuna kuwa dumarka iyo kuwa ragga iyo kuwa guryaha intaba waa la- waa- waa kusoo kordhinay sid iswato oo sid kaloo talagalay ciyaalka oo umasha ah waa wada keenay muraayada oo hadda la sameeyo ayagan musqusha looga talagalay caadi la dhiganayo ayagan waa diyaar oo iska raqiis ah qiimaha ku raaligeliya ah kabaha ayuuna shandarooyinka caruurta umasha kulli intaba waa wada keenay alxamdulilah marka macaamiisha maxaa idinku kalifay marka inaad xarunta ballaarisaan Een, marba waaqic ayaa la galaa waaqicii ayaa nagu kalifay macaamiishoo tiro badatay dukaankii oo alxamdulilah ilaah uunoo barakeeyey sidaa darteed marka annagana waxaan ku fikirnay inaan halka aad joogno aan kasii tallaabno marka een, waxyaabo kale oo idiin qorshaysan ma jirtaa inaad keentaan waxyaabo badanaa noo qorshaysan sida dharka ayu nooc dhar caruurta iyo dharka dhalinyarada iyo dharka dadka waaweynka iyo dharka dumarka intaba ma iska dheheen wax hadal iska dhaha ma ahan insha allah waa ku rajaweynahay insha allah hadduu rabbi raali ka noqdo intaan in ka badanba waa naga helaysan
إلهي بعيد العمى
deegaanka ceelmeegaag oo hoostaga ceelbuur waxaa ka dhacay xaflad uu fasaxii saddexaad ku galay machadka mishkaad oo ay wax ku bartaan ubadka beesha maxamuud hiraab maamulaha machadka ayaa ugu horreyn ka hadlay hannaanka waxbarasho ee machadkaasi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب مرت شرفت dadka kala duwan ee hor fadhiyay ee mushaarikiinta ah xafladdan ka soo qayb galay ee rag iyo dumar iyo nuqabo iyo nabadoonno iyo ugaasi iyo culummo isugu jira waxaan leenahay anigoo afka machadka ku hadlaya kana hadlaya dadkeennii meesha ku sugnayn ku hadlaaya soo dhowaada ehelkiinnii dadkiinnii aad dhex joogtaan qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhowaada soo dhoweyn ka gadaal een, machadka waxaa la yidhaahdaa machad ulmishkaat lilculuumi الsharciya wاthaqaafati اlcaama liqabiilati maxamuud hiraab waxaa la furay sidaan wada ogsoonnahay xafladiis iftitaaxa aheed la fur- la furay taariikhdu markay maraysay labaiyo labaatankii jamaadul aakhir kun afar boqol afartan afartankii ayaa la furay fatro fasaxa ayuu bil fasaxau hadda ka horgalay oo waxaa la fasaxay labaatay toddobadii bishii dulqacda kun afar boqol iyo afartankii dibuu isugu soo laabtay oo cashirtu waxay noo bilowdeen oo machadka dib loo isugu soo laabtay sanadkan hadda aan ku jirno kun afar boqol afartan iyo kowgii bishiisii koowaade muxaram waxaan hadda wax cashirtu ay noo socotay oon baranaynay ka soo bilow bisha kowgeedii ilaa maanta oo bishii lixaad saddexdeedii ah bishii lixaad jamaadul aakhir saddexdeedii ilaahay waxaan ka baryaynaa allaha nimcadaas iyo barwaaqadaas noogu soo gebangebeeyey inuu noo sii wado noo sii labanlaabo haddii aan u laabto wixii machadka lagu soo daraasaynayey ama lagu soo dhiganayey machadka sida magaciisa aadba ka garateen culuum sharciya iyo wixii u kaalmaynaya ayaa lagu daraasaynayey qur-aanka aa lafdhabar u ahaay waqtiga ugu badanna lagu bixinayay gelinka ugu horeeyana qur-aanka iska lahaay qur-aanka ardadu isku mustawa ma ahayn oo nimanka u sarreeya aan ka soo qaadanayaahe waxay marayeen suuratul cankabuut toban jus oo qur-aanka ka mida ayay xifdiyeen imtixaanna ku galeen raggii ku baasay iyo waxay waxaa weeyaan ay yihiinna waa xafladan uga dhergida kutub kale ayaa lagu daraaseeyey meesha tafsiirka qur-aanka la akhriyey wuxuu noo marayay suurat lqalam ama nuun suuraddaad u taqaaniin waxaa la diraaseeyey kutubta tajwiidka hidaayat lmustafiid horeyna fatradii hore kutubo kale loo soo qaato tuxfatlatfaal iyo ay ka mid yihiin waxaa la akhriyey oo ay barteen ardada kutubta xadiidka waxay ka qaateen islaaxu lmujtamac waxay kaloo qaateen xagga zuhdiyaadka iyo akhlaaqda manduumadii manduumatu abi isxaaq ilberi alandalusi waxaa kaloo meesha lagu qaatay oo aan ka marnayn culuumtii luqada sida maadada naxwada kitaabka ajruumiga ah oo bilowga ah laga qaatay khulaasatu nuurulyaqiin oo maadada siiradana khulaaso ayaa laga qaatay juskeeda koowaad ilaa waxaa weeyaan tobaneeyo maado oo kala duwan aabbaxaysay intaasna loo soo safraayo oo loo soo dhabar adeegayay macallimiintii bixinaysay ilaahay dembigooda ha dhaafo miisaankooda xasanaadkaana allahu saaro ardadii baranaysay ee ilaa intaas ku sabraysay oo u dhul qaadatay ee u dhabar adeegaysay oo ayagoo xaafadahoodii ka maqan lasoo kacayo xilli habeenkii toban saac waxaa weeyaan xilli dambe la seexanayo saddex saac wixii ka dambeeya la seexanayo intaas cilmiga u baranayday ee ku dadaalaydayna ayagana waxaan leeyahay hambalyo weliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid ayaa munaasabadda soo xiray الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى أي أمهد علينا نعموين فربضان الله سبحانه وتعالى نسيي إسلام نمدي إيمانك ay ugu weyn yihiin in ilaahay subxaana wa tacaala noo suurtageliyo macahad lmishkaat lishariica alislaamiya oo shareecada islaamka laga baranayay inaan ku soo qayb galno ayadoo runtii ardadii ay soo dhammaysteen fataradaasi duruustii looga talagalay in ay soo qaateen maanta ay yihiin fasax ay geli doonaan insha allahu tacaala allahaas nicmadaas iyo nabadgelyadaas iyo amnigaas na siiyey maalagna macadku waa la furaayey maalin kale oo fatro koowaad u xirmaysa waa jirtay intaas nicmooyinka allah subxana wa taala ugu mahad celinaynaa intaas kadib guud ahaan kusoo qaybgalayaasha xafladdan oo munaasabada khitaamiga oo lilmachad jazaahum allahu khayran kusoo qaybgalkiina waa ka mahadsantihiin maadaama khayr isu sheegaayey khayr aan wada dhegaysanaynay dad waalidiina dad odayaala oo beesha reer mahamuud hiraaba culimmada iyo maamulkii ee macadka gacanta ku hayay macal ardadii oo meesha wax ka baranaysay markaan jawaanibtaas fara badan meesha maanta la isku yimid oo runtii khayrkaas iyo wanaaggaas aan dhegaysanaynay waxaan leenahay dhegaysigiinna iyo kusoo qaybgalkiinna waa ka mahadsantihiin runtii si gaara ragga mujaahidiinta meel walba markaas ay joogaan diinta ilaahay subxaana wa tacaala difaaceeda u taagan oo dadka muslimiinta ah gadaashooda in diintooda ay bartaan si nabadgelyo ah ay ku bartaan ragga maanta u taagan ilaan saaad ogtihiin cadowga ma ogola dadka muslimiinta ah si xurnimo ah in diintooda u bartaan maanta looma ogola diinta in laga dhaqmo oo la tadbiiqiyo lama ogola yaa diidan gaalada ayaa diidan waana sheegteen qowlan wa ficlanba ficilkoodana waa ka muuqdaa ee waddankay ku soo duuleen wayna hadlaan habeeni maalan marka maadaama sidaas ay tahay runtii ragga arrintaasi ka dhiidhiyey maalin iyo habeenba dhiiggooda u baxo waa ragga mujaahidiinta iyo dadka garab taagan ilaahay subxaana wa tacaala ajarkooda ha weyneeyo ilaahay subxaana wa tacaala camalkooda ha u barkeeyo annagana waxaan naga rabaa runtii inaan nicmadaas aan dareenno in ilaahayna subxaana wa tacaala uga mahadino awalan aaniyanna walaalaha abaalka iyo wanaagga dadka muslimiinta ay u haayaan inaan sheegno ayaa nooga baahan yahay intaas kadib runtii war iyo wixii la sheegi lahaa walaalihii hadlay arday hadda ay yihiin iyo culmadii iyo odayaashii iyo waalidiintii ayaa dhammeeyey meesha maaragtay wax ka dhiman ma laha laakiin waxaan rabaa inaan ku daro aan ka idaafeeyo dhowr kalimo marka ugu horrayso waxaan rabaa inaan buraarijiyo tarbiyada islaamiga ah dadka muslimiinta ah oo carruurtooda iyo ubadkoodu way tarbiyeeyaan diintooda ayaa sidaasi fartay arrintaas markan ahamiyad aad iyo aad u weyn ay leedahay macnaha ahamiyat tarbiya fi lislaam ma aragtay arrintaasi in ubadka la tarbiyeeyo diinta islaamka iyo dhaqanka islaamka la baro waa arrin aad iyo aad u weyn fi lislaam diinta islaamka qur-aanka kariimkaa sunnadii nabig sala allahu alayh waalihi wasalama muslimiintu culmadooda waxay qoreen kutubo ay alifeen oo ka hadlaayo tarbiyada ka hadlaayo hal kitaab maaha laba maaha kutubo badan ay ka qoreen markaan ahmiid aad iyo aad u weyn ay leedahay cunug maaragtay ama gabar ama wiil dee aabbihii ama hooyadii waxaa ka saaran mas-uuliyid gaara ayaa ka saaran waxaan u wadaa marka in maaragtay marka hore maaragtay carruurta aan dhalayno dee shaqada maanta adduunka waxa weeyaan dadku waa isbedelaan marba dad baa imaada marba maaragtay jiilba baxa jiilba imaada marka muhiimadda waxa weeyaan qofkii rabo in maaragtay qoys fiican usro fiican wanaagsan waxa weeyaan ahludiinka ayaa lagu dadaalaa waxyaalaha waxaa kale ka mid ah in islaamka ihtimaam uu siinaayo caruurta waxa weeyaan markii ay dhashaan caruurta markii ay dhashaan wiil iyo gabar waxay ay noqdaanba waxa weeyaan caqiiqa loo sameeyaa maaragtay caqiiqada kulle waa ay- waa taqaanin ninba kulle sii u yaqaanaa wax baa loo gowracaa waa sunno ninka haddii heli karo waa weeye xuquuqda ay leeyihiin way ka mid tahay waxaa ka mid ah magaciisa in la hagaajiyo magac fiican loo bixiyo gabar hadday tahay wiil hadduu yahay magaca wanaagsan tafaa'ulan magaca ugu wanaagsan nabigu sala allahu alayh waali wasalam wuxuu tilmaamay cabdullaahi cabdiraxmaan iyo magac kasta oo maaragtay lagu daro ilaahay magaciisa lagu daro cabdulkariim cabdushakuur cabdulxaliim waxay la mid ah arrintaasna waxaa loo yeelayaa maaragtay magaca in la hagaajiyo waxaa la doonayaa cunugaasi inuu hagaago mustaqbalkiisii dhaqankiisi inuu wanaagsanaado laakiin marka horeba haddii loo bixiyo magaca qaabdaran aan ficnayn haddii loo bixiyo waxa weeyaan meeshaas tafaa'ulka ma fiicno waxa markaas maaragtay la rajaynaayo waxaa suuragala inuu naqdo inag maaragtay ka cararo waxbarashada iyo goobaha maaragtay macaahidda waxaa kale saddex ka ah waxyaalaha ihtimaamka la siiyo islaamka uu siiyey ama carruurtaada inaad maaragtay diinta islaamka aad barto markii ay soo gaaraan tamyiis ama wax kala garasho markii ay gaaraan in maaragtay ta'diibtooda aad hagaajiso tacliimtooda inaad hagaajiso dugsiyaa la geeyaa toddoba jir waaye lix jir waaye dugsiyaa la geeyaa weliba macallin fiican ayaa loo raadiyaa macallin wanaagsan oo dhisaayo waxbarashadiisa akhlaaqdiisa ayaa loo raadiyaa macallimiinta isku mid ma aha masaladaasna markan waxa weeyaan tan nabigu sal alla alih wasalam uu buraarujiyey ama maaragtay tilmaamay waalidiinta awliyaal umuur uu faray in carruurta maaragtay toddoba jir marka ay yihiin in la faro salaada salaad inay tukadaan inay salaaddii ay oogaan haddii tuban ay gaaraan waa loo garaacaa salaada intaas dhan waa tarbiyadii iyo akhlaaqdii ummaddana marka akhlaaqdii iyo tarbiyadaas hadda helaawdo ummaddaas waa ay dumaysaa qoyskaas waa u dumayaa waxay isku naqanaysaa dadka waxay u maleeyaan in wax taraayo ninkan haddii soo xoogaysto soo baxo in wax lay taraayo ma aha sidaas ninka haddii akhlaaqtiis iyo diini ay ka dhisan tahay uu wanaagsan yahay waxtarkiis markaas way haddii kale waxa suuragala inay dhib kuu keeno adag naftaada dhib inuu kuu keeno ayaa dhici karto shaacira wuxuu lahaa wainama alumamu lakhlaaqu maa baqiyat wain dahabat akhlaaquhum dahabu ummaddu waxa weeyaan intii akhlaaq ay leedahay dhaqankeedu wanaagsan yahay diin ay ka dhisan tahay markaasay ummad tahay haddii akhlaaqda ay ka lunto oo maaragtay dadkii ay naqdaan oo jiilkaa soo koraayay dad ibir akhlaaqta ka ah aadaabta ka ah hadday naqdaan cibaado la'aan ah ilaahay ku xirnayn ummadaasi waa iska duntay mooqaalkii iyo nolosha markaas muuqato ha fiirinin ummaddaas waa ay duntay ee marka saas daraaddeeda waxaan dhihi lahaa waxyaalaha kugu kaalmeeyo carruurtaada inay wanaagsanaadaan waxaa ka mida beeyada beeyada aad aad ku nooshahay beeyada hadday tahay beeya islaami oo shareecda ilaahay laga maamulo munkarka maaragtay dadka laga reebo macruufka la iska faro haddii ay tahay cunugaas waa qasab ama gabadhaas inay maaragtay ay ay wanaagsanaadaana u badan tahay ilaahay ba horta waa hagaajiya asal ahaan hanuunka ilaahay iska leh laakiin dadaal iyo juhdii asbaabta markaan eegayno wax laga dhisi karo waxa weeyaan in maaragtay bee'adaas wanaagsan meesha masaajidadeeda iyo khutabteeda isku hagaagsan duruusta laga akriyo oo la maqlo maaragtay laga maqlo mikrofonka xaafadaha laga maqlo waxa weeyaan markaasi in meeshaasi ay tahay goobta marka tarbiyada u suubato oo tarbiyada maaragtay ay ka hagaagto inay tahay meeshaasi waa arrin macruufa taas beddelkeeda hadda bee'ada ay hun tahay bee'ada maalan bee'e mooryaan waaya bee'e waxa weeyaan shareecda ilaahay laga qiimaynaynin waa bee'e darooqo oo qaad iyo sigaar iyo waxyaalo xun laga isticmaalo oo fasaad uu ku batay waa maqlayseen beryahan idaacad kolley hadda halkan inay soo gaarin waa iska dhici kartaaye ayaantan iclaamka waxaa ku jiray maaragtay gabar maqdisho joogto oo ilmaheeda gaalada kala soo carartay oo meelahaas waddammada gaalada kala soo carartay muqdisho ay keentay kadib meeshii gabadhii gabar ay dhashay meedka meesha ay kaga baxsatay oo maaragtay kolasala leeyahay gabadhii waxay u gashay dowladii ay ka soo carareen safiirkeeda muqdishuu fadhiya xiriirkeedii iyo wax baa la helay gabadhii way baxday halana ay tagtay safiirkaa meesha ka qaabilay hooyadeedan idaacadka ayay ka cabanaysaa gabadheen la ahay hal ii soo qabto dowladii aawe ayay leedahay waxaa la yidhi gabadhan sideedaba waa qaangaar waaye waa baaluqday go'aankeeda ayadaa iska leh diyaaro waxaa laga saaray muqdisho kole iclaamka laga sheegaya diyaaro waxaa loo celiyey meeshii laga keenay ayadana waxaa la soo aragtay diintoodii iyo inay u badbaadiso qadaayadka markan bee'ada hadday xumaato oo dadka meesha jooga ay naqdaan dad xuxun ay naqdaan waxaa khatar looga jira ilmahaaga inay aygana baaba'aan dadkaas iska raacaan hadda markan waxa yaab maaragtay oo lala yaabo oo dadka maaragtay meel wax ka mareen fikirkoodu suu naqday aad la yaabayso in maanta walaayaadka islaamiga dad deggan amni qabo waxbarasho haysto oo sida macaahidan oo kale oo la leeyahay ilmahood waxaa la geynayaa meelihii noocaas ahaa oo la yaqaanay mooryaan kolley iyo dhaqankeeda iyo si ay ahayd iyo waa la ogyahay waana ku soo dareena hadda markii hore mooryaan la dhihi jiray burburki iyo maha hadda waa niman u shaqeeyo gaalo u shaqeeyo oo lagu weyneeyo maaragtay laga faafiyo munkaraadka laga faafiyo ninka munkarku wado garab badan uu qabo ciidan uu leeyahay ciidankaas wuxuu u samaysan yahay kuwa gaalada asalka ah kuwa murtadiinta waxay u samaysan yihiin loo sameeyey waxa weeyaan in xumaanta iyo baadilka ay difaacaan ay u dhintaan marka guud ahaan dadka maanta halkan isku yimid oo waalidiinta macahadkan jazaakum allahu khayran waa dad wanaagsan oo ilmahooda halkan keennay haddana la rabo inay wax ugu bartaan waxaan marka u sheegaynaa dad kale inay jiri karaan oo arrimahaas ka fikiro oo maaragtay cilmihii ama maaragtay la heli karo inay geeyaan meelahaas ay geeyaan dee maalin kale la iswaraysan doona hadda kolley waa wakhtigaan joognaa waxbaa la isu sheegayaa laakiin haddii cunug adaga meesha aad geysay gaaladaas dhexdeeda aad geysay laba sano kadib saddex sano kadib wara lagaa sugaya dadku waa sheekaysan doonaan dadkii macaahidan carruurtooda ku hayayna waa ay nool yihiin insha allahu tacaalaa dadkaasna waa lais arki doonaa ninkii wax keenay wax wanaagsan keenay maalinkaan is horaysan doonaa walaa shaka fii daalik markan taas intii la gaarin dadka insha allahu tacaala ee waalidiinta ah iyo odayaasha beesha waxaan leenahay macahadka hata waxbarashadin waa u jeedaan meel fiican ay wax u marayaan runtii tillaabo fiican ay soo qaadeen se aan ka dareemayno insha allahu in juhdi badan inaan ka bixinno antaas fursadaa maanta aan hayno antaas fursadaa gacanta noogu jiro in maaragtay si fiican aan u qabsano dalkayna halkaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa oo caawa qodobo kala duwan aad ku maqasheen waa naga intaa barnaamij kale lamid intaynu ku kulmi doono dhammaanteenba fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد